أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinku goheynana waxaa ka mid ah mu-asasada alkataayib ayaa baayisay qeybta afaraad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjibinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah ha u naxariisto howlgal qorshaysan oo lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka ridada jubbaland ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose muqaawamada filistiiniyiinta ayaa cadowga yahuudda ku qasabtay inay fuliyaan qodobadii lagu heshiiyey iyadoona dhinacyadu ay ku dhawaaqeen sii socoshada heshiiskii maxaabiis iswadaarsiga ahaa wilaayada galgaduud ayaa dowladda inia usoo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi boqolaal ka mid ah bulshada ku nool deegaanada hoostaga magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadku ka sameeyey deegaanadaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka madiinatul kheyr ee wilaayada bay maamulka dabadhilifka ah ee somalilan ayaa ka hadlay warkii kasoo yeeray donald trump ee ahaa in shacabka khaza loo barakicin doono deegaanada waqooyi galbeed soomaaliya
وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ين...
bisha ramadaan ee bilaabanaysa insha allahu tacaala waa bil barakaysan tilmaamo gooni ah ayay leedahay si gooni ay shareecadu oga tacdaran tahay ruuxa muslimka marka waxaa la doonaya isagoo maanka iyo maskaxda arrinkaa ku haya inuu bisha ka faa'iidaysto bishaasi waxay ku tilmaaman tahay ee waa bishii ilaahay qur-aanka soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda waalfurqaan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka yidhi leylatulqadri ayaa ku jirto ayadna habeen tilmaamana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay in kun ee, bilood ay ka fadli badan tahay alfa shahar oo siddeetan iyo dhowr sano u dhiganta in ay la fadli tahay oo ka fadli badan tahay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala sheegay waxay ku tilmaaman tahay in la cumraysto bisha ramadaan gudaheeda waxay u dhigantaa xaj bay u dhigantaa waxay u dhigantaa nebi maxamedu calayhi salaatu wasalaam lala xajiyey bay u dhigantaa والعتق فيه هدية من ربنا حسن الختام من ربنا حسن الختام
maalin walba iyo gabalka dhacaba ilaahay ummaddiisa in badanoo ka mid a oo dadka soomanaa ayuu naarta ka xoreeyaa waxay ku tilmaaman tahay suubanuhu calayhi salaatu wassalaam bisha ramadaan in uu aad iyo aad sadaqada iyo deeqda iyo waxbixinta iyo muslimiin taageeridda uu nabigu labanlaabi jiray isagoo deeqsi ahaa oo gacan fira oo min ajw- ajwad annaasi ahaa ayuu haddana bisha ramadaan deeqdiisa sii labanlaabi jiro oo sii badin jiray waxay ku tilmaaman tahay shahrul qur'aane inay tahay oo qur-aanka akhriskiisa aad salafkii iyo rasuulku u badan jireen waxay ku tilmaaman tahay shahru sadaqa inay tahay oo la doonayo ruuxa muslimka inuu sadaqada aad iyo aad u badiyo masaakiinta dadka dhibban tabaalaysan duruufaysan weliba xilli adag bay bishu ku soo hagaagtay in muslimiinta la garab qabto oo sadaqaadka la baxsho oo wax la quuro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala in uu naarta naga xoreeyo as- asbaabteeda aan la nimaadnaa la doonayaa waxay ku tilmaaman tahay bisha ayada ah waa bi- waa shahrulqiyaam waasalaa watahajud weeye in qiyaamuleylka iyo salaadda iyo tahajudka la badiya ku tilmaaman tahay بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام ونفوسنا تهتم
waa bil ku tilmaaman in ruuxa muslimkaa uu aad iyo aad uga gaabsado xumaha oo xadiid baa ku yimid bisha ramadaan markay gasho waxaa dhawaaqaya addoon ilaahay oo idmay baa dhawaaqayo malag ah wuxuu odhanhayaa yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya shari aqsir warrixuu khayr doonayayow soo qaabilo soo degdeg xilligii laga faa'iidaysan jiray iyo mawsimkii khayrka iyo xilligii madashii khayr baa la jooga ka faa'iidayso ruuxii shar doonayo oo sharka ka gaabso oo ka xisho waa in ilaahay laga xishoodo oo ruuxii xumaanta iyo xumaha samayn jiray uu gaabsadaa la doonaya uu toobad keeno sida ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa naarta laga xoranyo ugu daro nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam isagoo bishii tilmaamaya khayraadka iyo barakaadkeeda ee ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanaadka wuu laban laabaa ee toban goor buu laabaa ilaa toddoba boqoloo jeer buu laabaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala soomka mooye soomka anaa iskale wa ana ajzi bih ilaahay subxaanahu wa tacaala soonka acmaasha kale waa ka reebay anaa iskale ayuu yidhi asagaa isu tiiriyey tashriifan wa takriiman idan in ka badan acmaashi kale inta la laabayey ayaa soonkaa isagu lalaba jibaaraya oo lalalaabaya ilaahay subxaanahu wa tacala waxaan ka ba- ka baryahayaa biasmaa'i alxusna wa sifaati alculaa bisha ayada inuu si khayra noogu- noogu dhammeeyo kuwa ka faa'idaystaan uu nagu daro kuwa dembigooda dhaafana uu nagu daro dhibka iyo masaa'ibtan uu muslimiinta uu ka qaado barwaaqo iyo roob badan ummadda ilaahay uu siiyo meel walbay joogana uu ku nabad yeelo nin walba meeshuu ka buka ilaahay ha ka bogsiiyo nin walba kurbada haysata allah ha ka faydo nin walbana muraadkiisa sana uu doonaya allah ha ka aqbalo u sahlo
فاقت محامده الأنام ومظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan mu'asasada alkataayib ayaa baahisay qaybta afraad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjibinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariisto cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkaasi inoo haya muuqaalkan oo ah kii afraad ee mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ka soo saartay xafladda qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf islamarkaana soconaya soddon iyo sagaal daqiiqo ayaa ka soo muuqanaya salaadiin waxgarad iyo abwaano kuwaas oo munaasabadda qalinjabinta xafladda ka jeediyey kelimaad qiimo badan dhexalgal ah oo lagula hadlayo mujaahidiinta iyo bulshada soomaaliyeed nabadoon ibraahim moxamed nuur oo ka mid ah dadka ka soo muuqday filimka ayaa kelimad dardaaran ah u jeediyey ciidamada mucaskarka usoo gabagaboobay allaahu akbar intaa kadib waxaan leeyahay mujaahidiinta een bariga afrika oo buuxu dhaafiyey furumaha mu'askaraadkana buuxiyey waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran kula aljazaa allah ida abaalmariyo waxaad qabateen waxa loo baahnaa waxaadna sugteen howlihii idinkaga fadhiyey قدما نمضي نعلي في الكون sidoo kale waxaa filimka ka soo muuqanaya abwaan jamaal cabdiraxmaan aadan samakaab oo munaasabadda ka soo jeediyey tix gabay ah oo uu kula dardaarmayay mujaahidiinta soo wada baxaay waa jihaad baratankiisii afar ninoo bogya laabtay iyo beerka ka heshiisay wax la yidhi col waa baaciyaan maalintii ba'ane biyana ceelka way ugu shubaan ma hasti baahnayde soo wada baxaay waa jihaad baratankiisii waa wada basaas maamulada beledka haystaaye waa biidhi qaatiye axmaar diinta baayacaye waa niman kitaabkii beddelay baaqiga ahaaye waa niman islaamkii ka baxay baaxadda lahaaye bishmahooda xaaraanta way ula badheedhaane bennalkoodhka gaaladu qortay bara ka moodeyne badda iyo berriga kaynta iyo baadka iyo daaqa been kuma hadlaayee marbay bayca dhigayaane burhaan iyo deliil waxa ku filan biixiga wadee gurgurtana bannaankiiya markuu medhiyey buurtiiba dadkii beri la'aa suu haddana baa dhaleeyahay haddii aan bulshadu taaka guban baadilkana diidin oo aan jihaad lagu ballamay bira ha loo qaadan walle beledaa aan diidayaa wuu iska soo bixi
نمضي دوما قدما لا sidoo kale malaaq moxamed nuur oo ka mid a golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa filimka ka soo muuqday isaga oo kelimadiisa ku cabirayay dardaaran uu u jeedinayay ummadda muslimiinta soomaaliya ma siinlanaa xaqiiqadii jarta geeka soomaalinii dhammaati way la argi jareen niman hal inirigi guraayano xornimo doon aan guraayano lixdankii idiriri jaraan kitaab ilaahay miin diriri jaran soomaaliga ka godka galle lankii hataa dowladdii daaquudka haytim ogol gaalada diidii soomaali ma jarta geeg walba siinlanaa abuura haysanaan abuurkun u haysanaan dowlad islaami eh qiimo badan qabiilku horowdii daaquudku horowdii shirkinimku horowdii yaa ilaahay tabaaraka watacaala na sii maylan laahu akbar waylana wal haka darsada sidoo kale abwaannageeye cali khaliif oo ka mid a abwaanada mujaahidiinta ayaa sidoo kale ka soo muuqanaya muuqaalkan laga soo saaray mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf isaga oo jeedinaya gabay guubaaba ah waxba arartiyo iila gudbina waxaan ku soo gooyey nin kastoo hamiga gaaban iyo gocorka soo daalay ama kii gunnimo diiday ee waajib gudanaya ama kii wanaag goobayee qaran u guuxaya ama kii galiilyada qalbiga gocasho ooyaya ama kii hankeennii godmaday hoos u gubanaya ama kii u gaajooday ee golongolcaatoobay ama kii duruufahan la galay gooni socotoobay ama kii dagaal goostay ee geliyey maankiisa ama kii guhaadiyo afxumo badiba loo geystay ama kii geyigii uu lahaa ciil ku gemi waayey ama kii colaad gaaxsadee godob la soo toosay ama kii go'doon lagu xukumay gaadhna lagu meershay ama kii gar eexiyo dhibiyo anafa loo geystay ama kii guhaan loogu daray aamuskiyo gooha xabsiyada kuwii lagu guree seeta lagu giijay garbaduub kuwii loo xidhxidhay meelo kala gaara inta magaca guud iyo hiigu gacal walaaleeyey giddigeedba soomaalidii laga gol roonaaday niman yahow rungowdiidde baan idin garwaaqsiine gocashadu ma fiicnee dagaal wow gudboonnahaye gumaysigana daashaday markaan gees walba u eegay golo joogsi iyo waa bilaash gogol la seexdaay gacmo dhiigle iyobaa isxiga guusha nololeede guddoonsada waxay noo ballana geelan dareereed قد نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد sidoo kale nabadoon xaaji cabdulaahi axmed muxamed oo munaasabadda kelimid ka jeediyey ayaa isaguna dhankiisa mujaahidiinta ku booriyey la dagaalanka kufaarta soo duushay
gaal in is jabto salkareeyaayna ilaahay qur'aankiis baa ka sheeqaleeyahay qul liladiina kafaruu satuglabuuna wa tuhsharuuna ilaa jahannama wa biisa almihaad gaala waa intahayba ma lahab ilaa ilaahay aayadiis baa ka sheeqaleeya gaala haddii gaalo la racay oo gaala hadaleed la yeelaay wax la qaadan karaayba ma aha wax la qaadan karaay oo hadaleed la qaadan karaay ma aha ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام سيدي هولها اللي متى إليه يري ونما دتك دكرنرد قال دد ما أيب هول ما اللي متى بايبلك إيسا أستاذ صوبيا اسمه كنو كان راع وزيراي كتابك إلهي سادشيني يا الله واسسورة كلمة قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي
gabagabada filimkan ayaa ka soo muuqanaya abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo ka mid a abwaanada soomaaliyeed wuxuuna munaasabadda mucaskarka sheekh bashiir uu ka soo jeediyey tix gabay ah oo uu ku boogaadinayo dadka jihaadka ka jifa amaba ka hurda
mar haddaana guula baxshe gabay ka afaynin waxbayaana guulamayo gugucu yeelaane waa inaan ujeeddada galoongoloo la reebaaye mar haddaad guddido weerar iyo gaala inaad layso mar haddaad guddida weerar iyo gaala inaad layso gembi oo ka gaashaamoo gaaddanna u raace markaad guduubu lishamaysana geed isugu toosi goortanaa la hiishiya wakhtiga gaaladu isdhigato marna sidaa gorilaa u soco geesahana fiiri marna sidaa libaax gooman iyo aarka ugu gaatan dhufayisgaad gashaba kii ku xiga gibin ilaalayso guruxyada ka toogiya wadna gacan ayay qaadeen gubaabadu ninkii ficilabay qiro gelisaaye inuu nacasku hootada gilgilo waa habeen gudaye inuu nacasku hootada gilgilo waa habeen gudaye abhingaalku kaagama tagiyo waad gardarantaye gowrac u fahmaya inaad marisa galleefe gacmo hoorsigiyo qoofka waa lagu gumoobaye gidhliganka inaad qaadatan yaa la garan waaye
قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما mahadsaned rabbaani howlgal qorshaysan oo lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka riddada jubbaland ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose sida warbixinta warkaas uu inoogu hayo walaalka cabdiqani maxmed howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa lagu dilay murtad maxamed axmed siigaale oo ahaa gudoomiyaha maamulka ridada jubbaland ee deegaanka wadajir ee hoostaga magaalada dhobley ee jubbada hoose howlgalkan oo ka dhacay isla deegaanka wadajir ayaa mujaahidiinta waxay kusoo qanimaysteen laba qorih oo nooca ek afartan iyo toddoba ah iyo gaari sagsiidh ah oo uu lahaa murtadka la dilay dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale sidoo kale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka zabiid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada gedo howlgal qarax ah oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada beled xaabo ayaa lala beegsaday fariisiin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kontaroolka looga baxo dhanka garbaharey waxaana jira khasaare soo gaaray murtadiinta howlgalladan ka kala dhacay jubbada hoose gedo iyo shabeellada hoose waxay ku biirayaan weerarada har iyo habeen lala beegsado cadowga allah ee duulaanka gardarrada kusoo qaaday diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta ah mahadsaned cabdiqani muqaawamada filistiiniyiinta ayaa cadowga yuhuudda ku qasabtay inay fuliyaan qodobadii lagu heshiiyey iyadana dhinacyadu ay ku dhawaaqeen sii socoshada heshiiskii maxaabiis iswadaarsiga ahaa warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalka nuur cali warsame abusheyba xogaga muqaawamada falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqay inuu sii socon doono heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ay la galeen ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda laba maalmood kadib markii ay hakiyeen siideynta maxaabiista sahaynada mas-uuliyiin u hadlay garabka siyaasadeed ee muqaawamada ayaa sheegay in xal laga gaaray dhammaan qodobadii sababay inay hakiyaan xabadjoojintii cadowga ilwareedo ayaa sheegaya in yuhuuddu ay ogolaadeen dhaqangelinta wixii lagu heshiiyey oo ay ka mid ahaayeen in gaadiidka gargaarka sida aan la arqaldayn oo si nabadgelyo ah ay ku galaan magaalada iyo qalabka dhismaha si xooli ah loo gelinayo magaalada khaza dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka sahaynada ayaa xaqiijiyey in ay sii wadayaan dhaqangelinta heshiiska islamarkaana ay ogolaadeen in qalabka loo yaqaano karaafaanaadka oo ah guryaha guurguuro la geliyo marinka khaza si ay u adeegsadaan malaayiin qof oo barakacyaal ah kuwaasoo cadowga uu guryahoodii burburiyey maxamed bin cabdiraxmaan aalathani oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda dabadheelfka qatar iyo xasan rashaad oo ah madaxa sirdoonka nidaamka daaquudka masar ayaa iyana yeeshay kulan lagu adkaynayo heshiiskii xabadjoojinta ahaa waxayna sheegeen in xal laga gaaray qodobadii muran ka dhaliyey xooga muqaawamada falastiin ayaa u muuqda inay mar kale xaqiijiyeen guul siyaasadeed waxayna cadowga ku qasbeen inuu ka joogsado meermeerinta iyo qodobadii lagu heshiiyey waxaana la filayaa in maalinta sabtida ee soo socota dib loo sii ambaqaado maxaabiis isdhaafsiga mahadsaned abusheyba wilaayada galgaduud ayaa dowlad diiniha u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi anas alansaari ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladan ayaa loogu magac daray abubakar sidiiq waxayna socotay muddo saddex maalmood ah waxayna kaatibiinta iyo mas-uuliyiinta degmooyinka ka howlgasha wilaayada islaamiga galguduud ku qaateen kutubo iyo duruus kala gedisan kuwaasoo ku tacalluqda howlahooda sakada mid ka mid a macalimiinta ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay dowladda ku qaateen iyo cidda qaadatay dowladdaas oo la yidhaahdo abubakar sidiiq waxay socotay ilaa saddex maalin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo suurtageliyey inaan hadda taagannahay ikhtitaamkeedii dowladda waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo tiro badan oo aada muhim u ah ay ka mid yihiin tafsiirka qur-aanka iyo axaadiista nabi sal ly slam iyo culuum kaloo tiro badan taas haddaan intaas uga gudbo waxaan u gudbi doonaa xagga marka nidaamka iyo qaabka mataqaanaa dowladdu ay ku socotay iyo tartiibteeda dowladina ikhtitaamkeedi aan joognaa waa noo soo gebagabowday sidii ugu wanaaga badan leh oo ugu tartiibsan iyo si nabadgelyaa iyo si aad iyo aad mataqaana u cajaa'i badana ilaahay subxaana watacaala noogu suurtageliyey alla ayaan mar kale mar kale u mahad celihaynaa dadka loo qabtay een haddii aan ku daro waxaa waaye maktabu zakawaad ee gobolka galguduud een mas-uuliyiinta degmooyinka iyo kaatiboontooda ayaa loo qabtay een alxamdulilaahi een si aad iyo aadan waa looga faa'iiday mid ka mid a ardaydii ka faa'iidaysatay dowradan ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay goobta ku soo qaateen
dowro ayaan halkan ku qaadanay saddex maalin noo socotay oo dowro muhiim jiddan ah ku saabsan qaabkii sekada looga shaqay lahay hadday tahay caamiliintii hadday tahay mas-uuliyiinkii degmooyinka hadday tahay kaatibiintii ilaahay baa ku mahadsan duruuso aada u muhiiman aan qaadanay waxaa ka mid ah waxaan ku qaadanay afar kutub oo kale ah awalan tafsiirka qur-aanka kariimka oo qaadanay labo matnul waraqaad fi usuul fiqi isagana waan qaadanay falilahi alxamdu waxaan kaloo qaadanay bayquuniya ahay isagana waan qaadanay falilahi alxamdu waxaan kaloo qaadanay dalaa'il isagana waan qaadanay waxaa kaloo barbar socday muxaadarooyin iyo talooyin iyo talo diineed oo ku saabsan qaabkii shaqadaas loo jahi lahay oo xoogga loo saari lahay oo loo dhaqaaji lahay oo loo qurxi lahay ilahi baa ku mahadsan waxaan ka faa'iidnay howlo aada u muhiim ah oo jiddan muhiim ah marka haddii tusaalanoo kaleeto sakaatul-fitriga ay ugu sii darantaaba qaabka loo shaqayhayo dadka laga rabo ee sanfiyaasha laga qaadayo ee wax laga qaadayo marka insha allahu tacaala casharadaas muhiim jiddan aan qaadanay iyo muxaadarooyin daba socda su-aalooyin aqoon diineed ahoo dhexdayna ah aanuga qaadanay marka dowladii falilah alxamdu maantoo maalintii saddexaad ah waxay nagu soo gabangabowday ilaahay fadligiis si wanaagsan oo wacan annagoo nabad ah oo duruus ka faa'iidnay ugaas cabdulaahi daahir ayaa si gaar ah kula dardaarmay ragga caamiliintaha in ay muhiimad gaar ah siiyaan howsha loo idmaday جزاكم الله خيرا أظنكم هذا دتك والعاملين عليها والمؤلفة تقول والعاملين رجع كشقينا أي وحال ربا إني أقول شقيان داعت دا عمل كستا أو مهم دي سله وأد أرتان وأد وأد قبتت هدو مهم islaamka u yahay dhanka kale haddii wax galaanna khatartiisuu leeyahay maalan hadaad seke haddaad ka shaqaynaysid waxaa waaye oo si cadaaladahoo nadiifa aad uga shaqaynaysid ilaahay dadku ku raadli noqdaan qale waa fiicanta haddii wax kale aad gelisana waxaa waaye khatarteeda marka camalkaas aad ku jirtiin ilaahay dartiis inaad si khaalisa oo ilaahay dartiisa loo qabto ilaahayna hedu ku guuleeyo xilliga hadda lagu jirana waad ogsoontihiin xilli aada u khatar badan waaye shareecada islaamka in la dansho aa loosoo aa loosoo debshatay gaalo kuwa cadaana kuwa madooba kuwa soomaaliya kulli waa isi soo bahaysteen waxaa waaye in la dansho nuurka ilaahay in la dansho aa loosoo wada labistay nuurka ilaahay wax lagu shidaayana waa waxa shaqada aada haysiin waaye ku soo dhowaada waa ikaga mahad celinaa khayrna alla heedi siiyo وجزاكم الله خيرا إلهنا شغد الله يدين فضيو ومدنا إلهي هذه معيو كو قلتو إلهي بارت إلهي ما أنت قيام أقول شفعنا الله هذه كرقو إلهي إنكم مدن باجيو dowladan ayaa ku soo beegmaysa xilli wax yar un ay ka dhiman yihiin xilligii la qaadi lahaa sakaatulfitriga taasoo la qaado dabyaaqada bisha barakaysan ee ramadaan mahadsanid anas boqolaal ka mid ah bulshada ku nool deegaanada hoostaga magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadku ka sameeyey deegaanadaasi cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya waxaa degmooyinka wilaayada si habsama leh uga socda howlaha daryeelka caafimaad ee u dhowaan wilaayada ka bilaabay maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kaasoo gaaray deegaano hor leh ayna ka faa'iidaysteen boqolaal dad ah una baahnaa daryeelka caafimaad ee lacag la'aanta ah howlwadeennada maktabka caafimaadka ayaa inka badan kow iyo toban deegaan oo hoostaga magaalada jilib waxa ay ka sameeyeen baaritaanno daawo qiibin qalliinno waxaana deegaanadaasi ka mid ah hargeysayarey guduudey kalaanje iyo deegaano kale qaar ka mid ah dadkii adeegaasi caafimaad loo sameeyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxayna ka warrameen waxyaabaha la siiyey iyo xanuunnada laga baaray meesha aan joogno waa hargeysayarey oo dawada lagu bixinhayo kombyuutar eybaar dawo ad cudur oo dhan waxay adi aad sheegato dawadeedu lacag la'aan eh oo lagaa baaray dhakhaatiir taya leh iyo ma aragtay barooyinka la qalihaayo ummadda marka ma aragtay ilaa shan boqol lix boqol toddoba boqol ayaa feel ku jirtaa dawaana la siin haya si fiicanna dawadu way u socotaa marka walaalihii imaadeenna maaragta ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo maktabka caafimaadka yaninkooy alxamdulilah ana hadda reer kalaan joogay daawada niinsheene may ka mid ete ee kombyuutarada liska baarow oo udurada guud la baarow qof welibana si tayaris ete umbalan daawayoye maasha allah ilaah ka mahadsinye daawa oo la aqla'aan e yan niinsheene kalaanja si lan e la kooy daawi la qaadi oo fara badan eh qof kasta wahi hanuunje e sheegadii daawadisna marwayne alxamdulilahi rabbi aalamiin nin kasta daawadii oo hanuunje ahaay daawadis la hali hargeysa dadsho mareerey dadsho makayuuni dadsho buusheegay wilaayada ilaahay guul alla siiyo maanta caafimaad aad ammaana aad iyo aad an badan yahay daawadii geeg la qaaday kombyuutarka la saado ilaah waa kuran gandoobla buulshiidaad caaminay libanga qoormala shaangara galanje maanta ilaa maanamay jaali joogso ilaa meenta umad horta meel ko maqanta mala kii oo maanamay waa dhiig laka qaadoy kii eerna laka qaloy maanta wax la sheeg kar ma aha alxamdulilah suma alxamdulilah tuulada joogno tuulada hargeyso maxaan na siiyay daawo kombyuutar aan na saaday waan noo baari maasha allah walaayad waa u ducaynay muslimiinta allah korka dhiko gaalada allah jawiyo mujaahidiinta allah korka dhiko qorni anu ilmoogayna daawni sii beesan ahayna maasha allah infectionna noo daaway malaariana noo daaway qalaanji ku koyni mootisu korni ninisheeni maantan qargeysi dhaahirgeni daaw beesan ahayna nisii islaamka maasha allah walaalogayn mujaahidiinta kor allah ka dhiko daawiya gaadoyn malaariana ninka daawoyoy aktiifoona ninka daawoyoy kor allah siinka dhiko mashruucan daryeelka caafimaad ayaa ku soo aaday wakhti ay bulshadu u baahnaayeen wuxuuna hadda ku socdaa dardar xoog leh iyadoona mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ay mashruucan gaarsinayaan deegaano hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ay si weyn u mahadiyeen bulshadii ka faa'iidaysatay maatinad dhugow guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka madiinatul khayr ee wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
wafdigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin oo maalmahan kormeer iyo socdaallo ku mareeyay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ayaa gaaray deegaanka madiinatul kheyr ee dhacaduleedka magaalada baydhabo guddiga ayaa durbadiiba la kulmay waalidiinta ganacsatada nuqabada waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankaas waxayna kulamadaasi daarnaayeen sidii loo dardargelin lahaa waxbarashada ubadka mid ka mida guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka hadlay ahdaafta ay u imaadeen iyo degmooyinkii iyo deegaanadii ay soo mareen ee wilaayaadka islaamiga ilaadi markay anaga guddi waxbarasho oo laga soo diray maktabka dhexe waxbarashada xarakada shabaabulmujaahidiin aan ahayn meelo badanna waa soo marnay oo gobollo kale iyo gobolkan hadda welina waa sii soconnaa gobollo kale iyo gobolkan iyo ma dhowin waxa aan wadnayna waa un dardargelinta waxbarashada iyo dadkan caruurtan iyo si loo badbaadin lahaa iyo mustaqbalkooda iyo ayatiinkooda arrintaasaan wadnaa nactasib yani hadihi jalsa ilaahay amaam allahi inuu ilaahay noogu diro camalkeena saalixa yaan ixtisaabanaynaa insha allahu barnaamijka waa saas waay jazaakum allahu khayr jazaa malaaq maxamed cabdigaruun malaaqa beesha garadle ee deegaanadaasi oo kulanka ka hadlay ayaa isagana mahad alle kadib u mahadceliyey guddigii ka socday xarakada shabaabulmujaahidiin isagoona guddiga ku soo dhoweeya gacmo furan sidoo kalena ballan qaaday inay la shaqeynayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta diyaarna ay u yihiin wax kasta oo lagu horumarin karo waxbarashada wal allaala waliba oo barnaamijyo ah ama arday ada nadaamaad ah oo unuub walbarashadana ku hormaraasu diyaaraan ana insha allahu haddii ilaahay arro dadkii reer madiinatul khayr haddii ana annii walbarashadii hatamaam siino owlaadeen wali baradaas ogaano macalinka ardayda owlaad walnin baraa inii la hariirno annii dadkii walaal eh oo sa'mal eh oo ilaahay ardaydiinshii insununo horumarkan iyo wanaagin raadiyaaw annii ha dhowayno wal alla waliba oo wanaag ana meeli ku qaadano annii owlaadeen arday maybu ah waleedu saalixa nin naqadaan ilaahayna hob anu dhamanoon hanin tuuqaan kolley antaasaa isfalaana wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sidoo kale ka hadlay goobta mid ka mida waalidiinta deegaanka oo isagana mahad alle kadib u mahadceliyey guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin waxaanuu ballan qaaday in waalidiinta ay dhankooda ku dadaalayaan waxbarashada ubadka meelanaha martida oo ninkoyti oo waxta badan hanyidiidi oo hata niyla niyla roogta ha dhowaada marxaban bikum fajazaakum allahu khayran gacmo furan weji furan qalbo furan walaaligiin aan ka hoyteen deegaankiin aan ka hoyteen martiniin heydin meelisiin ku jeeliya ka hoyteen marxaban bikum weli isagniin sheenteen oo faa'iide eh oo khayr eh oo horumarena ha dhowaayana waana diyaarana guddigan gaaray deegaanka madiinatul kheyr ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ayaa horey u soo maray degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay waxaana lagu wadaa inay soo wada maraan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abu xasaan maamulka dabadhilifka ah ee somalilan ayaa ka hadlay warkii ka soo yeeray donald trump ee ahaa in shacabka khasa loo barakicin doono deegaanada waqooyi galbeed soomaaliya warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalka bashiir muxidiin abu ayman cabdiraxmaan cirro oo ah madaxweynaha maamulka ashaadalodirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa markii ugu horreysa ka hadlay wararka sheegaya in dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ee deegaanada dhaca waqooyi galbeed soomaaliya ay soo dejinayso shacabka filistiin marka laga soo barakiciyo dhulkooda isagoo waraysi siinaya telefishin ku hadla afka carabiga oo fadhigiisuu yahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayuu muujiyey sida uu ula dhacsan yahay siyaasadda qalafsan ee ay la soo bambaxday siliibiyadda ameerika wuxuuna carabaabay in maraykanka uu maamulka somalilan siiyo taageero siyaasadeed iyo mid milatari ciro ayaa ammaan kala duldhacay donald trump siliibiga xagjirka ah ee madaxweynaha ka ah maraykanka wuxuuna ku sifeeyey saaxiib dhow oo somalilan ay leedahay
في البداية أود أن أقول أن الرئيس دونالد ترامب هو قائد جيد وال الولايات المتحدة تقدم لنا دعما سياسيا وعسكريا ونحن نريد أن ننخرط ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo madaxweyne donald trump waa hogaamiye wanaagsan maraykanku wuxuu somalilan siiyaa taageero siyaasadeed iyo mid militari intaba waxaa kale oo aan rabnaa inaan la falgalno maraykanka si duulmaasiyadeed mid siyaasadeed iyo dhaqaalahaan intaba haddii aan la falgalno maraykanka waxaan awood u yeelan doonnaa inaan la hadalno maamulka maraykanka annagoo adeegsanayna marinada diblomaasiyadeed eena dhex mari kara سنكون قادرين على أن نتحدث إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الإدارة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية mar wax laga weydiiyey arrinta ku saabsan hadalkii trump ee ahaa in deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan la dejin doono shacabka khaza marka dhulkooda laga soo barakiciyo ayuu si maldahan uga jawaabay isagoo aanan beenin ama aanan rumayn arrinkaas waxay ahayd in maraykanka uu nagala tashado balse nagama talagelin haddii uu naga talagelin lahaana mowqifkeena ayaan caddayn lahayn ayuu yidhi ciro oo si munaafiqnimo leh uga jawaabayay su-aashii la weydiiyey maamulka ashaadaladirirka somalilan oo xiriir dhowla leh yahuudda iyo nasaarada ayaa la rumaysan yahay inuu aqbali doono wax walba oo uu soo bandhigo maamulka taraamba warar hore u soo baxay ayaa sheegayay in maamulka taraamba uu aqoonsi siin doono maamulka goonigoosadka ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa mahadsanid abu ayman warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh